بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة في الله يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة waxaa idinku sugan rasuulka ilaahay dhexdiisa dayasho fiican dadka ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiinba waa inay ku daydaan dariiqii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh noloshooda oo dhan mowduucan ciwaankiisa uu yahay dhaqankii nebiga sal lla alay wasalam ee gurigiisa waa mowduuc ku saabsan sidii nebigu ula dhaqmi jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xaasaskiisa taasoo u baahan rag iyo dumarba inay muslimiintu ogaadaan khaasatan raggu inay ogaadaan see buu nebigu guryihiisa u maamuli jiray muxuu qaban jiray si aynu ugu dayanno oo xaaskeenna aan ula dhaqanno sidii nebigu ula dhaqmi jiray ilmaheenna ula dhaqanno sidii nebigu ula dhaqmi jiray si ay noloshu u barakowdo oo qoysku u barakoobo oo qoysku u xasilo oo wanaag looga gaadho waa in la waafajiyo sunnadii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh sunnada nebigu marka walaalayaal qaybo kala gedisan bay leedahay qayb ka mida weeye qaabdhaqankii nebiga sal alla alay wasalam ee gurigiisa waa qayb ka mida sunnadiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh in badan dhibaatooyinka guryaha ka jira ama xagga ragga ha ka yimaadeen ee guryuhu la burburayaan ee qoysasku la kala tegayaan ama raggii baa waxay tillaabayaan oo gudbayaan shuruucdii shareecadu dejisay ee loogu talagalay inay guryaha ku maamulaan ama dumarkii baa xadgudub ka imaanayaa oo waxay ka gudbayaan shuruucdii iyo sohdimihii shareecadu ay dhigtay ee loogu talagalay guryaha in lagu maamulo sidaasaa inta badan keenaysa inay guryuhu dumaan furitaan ku bato ilmihii lumaan khatarta faraha badan waxaa keenaya guryaha oo laga saaray sunnadii iyo dhaqankii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh muxaadaradani waxay marka si gooniya ugu saabsan tahay raggu qaabdhaqanka la doonaya inay kula dhaqmaan rag dumarkooda ayagoo ka shidaal qaadanaya dhaqankii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xaasaskiisa uu kula dhaqmi jiray waxaan u malaynayaa marar fara badan in la soo jeediyey culimmadu ka hadleen qaab dhaqanka loo baahan yahay hooyada muslimadda ah iyo xaaska muslimadda ah inay ninkeeda kula dhaqanto laakiin tani waxay ku saabsan tahay raggu qaabkee bay ula dhaqmayaan dumarkooda rasuulkuuse see ula dhaqmi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh arrintaas wixii ilaahay naga waafajiyey subxaana wa tacaala baan ka dhahaynaa waa mowduuc aada u guda weyn laakiin wakhtiga yareen haysanno ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inaga waafajiyo baan ka sheegi doonaa waa mirka koobaad nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka sugan xadiid ibni xibbaan iyo tirmidi ibni maaja ay soo saareen min xadiid ibni cabbaas ayaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam min xadiidi caaisha dheh ayaa rasuulku wuxuu uhi sal alla alay wasalam khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahlihi buu nebi uhi sal lla alay slam ka idinku khayr badan waa ninka ehelkiisa iyo qoyskiisa iyo reerkiisa ugu khayr badan wey aniguna waxaan ahay ninka ehelkiisa iyo xaasaskiisa idinku khayr badan baan ahay buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh ruuxa khayriyadiisa iyo wanaaggiisa meelaha laga gartay ka mid tahay qaabdhaqanka uu reerkiisa kula dhaqmo hadduu akhyaar u yahay dhaqan wanaagsan kula dhaqmo dabeecad wanaagsan ku maamulo wuxuu deliil u tahay ruuxaasi inuu yahay ruux akhyaar ah oo khayr leh inuu yahay bay ku tusaysa arrinkaana nebigeennaan lagu gaadhi karin salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu waxaan ahay buu yidhi ninka idinku khayr badan dhaqanka reeraha iyo xaasaska ninka idinku khayr badan baan ahay buu nebigu uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh intiinna kalena waxaa idinku khayr badan ninba ninkuu reerkiisa uga khayr badan yahay ayaad isu dhaantaanood u kala fiicantihiin baa nebigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal waxaa sugan oo sunan abi daawuudka iyo kayrkiisa ku soo arooray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu ragga ku yidhi dumarka ha garaacina gabdhaha dilka ka daaya iyo garaacista cumar baa u yimid nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu yidhi yaa rasuula allah qad da'irna annisaa dumarkii waxay ku dhiiradeen raggii bay ku dhiiradeen dumarkii haddii la yidhi yaan la taabannin raggii bay ku dhiiradeen ooy ka tambateen markaasuu nebigu sal alla alay wasalam wuxuu fasaxay in haweentu xuduuddeedii hadday tillowdo uu ninkii edbin karo siduu qur-aankuba ku sheegay markaasaa nebiga waxaa u yimid dumar fara badan oo dacwo abaa guryihii nebiga yimid oo raggoodii ka dacwoonaya iyo garaacistooda markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam guryahayga waxaa yimid rag badanoo dumar badanoo raggoodii ka dacwoonaya raggaas dumarkooda garaacaya ee dumarku ka soo dacwoonayaani akhyaartiinna ma aha buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh rag akhyaara ma ah ninka akhyaarta ah waa ninka reerkiisa dhaqan wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan kula dhaqma kuwaasaa akhyaartiinna abuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaad garan kartaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida xadiidka muslim iyo abu daawuud ay soo saareen min xadiidi anas ibni maalik uu ku tusayo kaana axsana annaasi khuluqan guud ahaanba nebigu sal alla alay wasalam dadka ayuu ugu dabeecad iyo akhlaaq fiicnaa intuu ilaahay abuuray buu ugu akhlaaq iyo dabeecad fiicnaa dabeecaddiisaas fiicanna qayb badan oo ka mid ah waxa uu kula dhaqmi jiray xaasaskiisa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ragga kala dardaarmay dumarka oo wuxuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam xadiidka abu hurayra imaam bukhaari uu saxiixiisa ku soo saaray wuxuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam almar'atu kaadilci in aqamtahaa kasartahaa wain istamtacta biha istamtacta biha wa fiiha ciwaj buu nebigu yuhi sal alla alay wasalam haweenaydu waa sida feedh feedh qalloocsan oo kale feedha qalloocsan qalloocaasaa lagu sameeyey haddaad isku dayda inaad toosiso waad jebinaysaa buu nebigu yuri sal lla alay slam haddaad rabto inaad ku istimtaacdood ku raaxaysatana ood ku intifaacdana ayadoo sidaa ku qallooceedaasaad ugu intifaacaysa haddaadse damacdo inaad toosiso waad jebin jebinteeduna waa furitaankeeduu nebigu yidhi salawatu rabbi waslamu calayh markaasaa nebigu wuxuu yidhi istawsuu binnisaa'i khayran buu nebi yidhi sal lla alay slam dumarka waxaad isugu dardaarantaan khayr isu dardaarma oo dumarka yacni waxa weeyaan ha ula dhaqmina sida aad ragga ula dhaqantaan oo kaleeto ragga ayaa waxay tahay ama inuu kaa tooso ama inuu kuu tooso laakiin ninkii dumarka ka raadiya sida ragga oo kaleeto oo dabeecad iyadoo dhan wada hagaagsan oo sidii malaa'ig oo kale oo khalad la'aan ruuxii ka raadiyaaya akhiiran naag la'aan baa ku dhacaysa soomaalidu waxay yidhahdaan waa loo sabraa ama waa laga sabraa haddaad u sabri weydo waad ka sabri naag la'aan baad kugu dhici waa taa nebigu uu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ama qallooccaasaad ku haysan ama waad jebinoo waad furiyo naag la'aan baa kugu dhacaysa mahmahadu waxay waafaqsan tahay xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa marka loo baahan yahay sidaa nebigu sheegayo istawsuu binnisaa'i khayran dumarka khayr u dardaarma oo dhaqan wanaagsan kula dhaqma oo dabeecad wanaagsan kula dhaqma oo u nuglaada oo u dabacsanaada oo rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh dardaarankaasuu raggii siinaya dardaarankaa uu nebigu ragga siinaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh asagu dhaqan ahaan buu nebigu u fuliyey ficil ahaan buu nebigu dhaqan ahaan dumarkiisii kula dhaqmay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo maxaa ku tusaya tusaalayaal gaagaaban baan ka soo qaadanaynaa dhaqankii nebigu uu xaasaskiisa la dhaqmi jiray iyo dhaqan wanaaggiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a maalan rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa dhici jirtay gurigiisa markuu joogo wuxuu ka shaqayn jiray hawsha guriga taalla ayuu xaasaskiisa la qaban jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa arrintaa ku tusaya xadiidka uu soo saaray alimaamu albukhaari calayh raxmat ullah min xadiidi alaswad ibnu yaziid wuxuu yidhi waxaan weydiiyey caaishaan weydiiyey xaaskii nebiga sal alla alay waslam waxaan ku yidhi buu idhi maa kaana alnabiyu sal alla alay wasalam yasnacu fii ahlihi nebigu muxuu samayn jiray markuu xaasaskiisa iyo gurigiisa joogo muxuu samayn jiray miyuu iska seexan jiray ma meel buu iska fadhiisan jiray muxuu qaban jiray markuu gurigiisa joogo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh caaisha waxay tidhi kaana fii mihnati ahlihi reerkiisa shaqada u taaliya khidmaddooda iyo adeegooda ayuu nebigu hayn jiray markuu guriga joogo salawaatu rabbi wasalaamu calayh qoyska iyo guriga khidmadda taaliya shaqada taalla ayuu nebigu wax kala qaban jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaskiisa fa idaa xadarat asalaa qaama ila asalaa salaadda wakhtigeedii markii la gaadho ayuu markaa nebigu salaadda u kacaya salaadda aadi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin intuu gurigiisa joogo kaana fii mihnati ahlihi gurigiisa iyo reerkiisa khidmaddooda iyo u shaqayntooda iyo shaqadooduu nebigu qaban jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa sii faahfaahisay xadiidka riwaayada axmed iyo ibnu sacd iyo ay soo saareen ibni xibbaanna uu saxiixiyey min xadiidi curwa curwa wuxuu leeyahay caaisha waxaan ku idhi maa kaana rasuulu llahi sal alla alay wasalam yasnacu fii beytihi nebigu markuu gurigiisa joogo muxuu samayn jiray markaasaa waxay tidhi kaana yakhiitu thawbahu wayakhsifu naclahu wayacmalu maa yacmalu alrijaalu fii buyuutihim bayt nebigu sal alla alay waslam gurigiisa markuu joogo maradiisuu tolan jiray maradiisa ka dilaacsan ayuu tolan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh kabtiisa meeshay ka kala go'day ayuu dhaadan jiray kabtu markay meel ka kala go'do intuu qaato yacnii ayuu kabtiisa nebigu hagaajisan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuuna samayn jiray raggu markay guryaha joogaan shaqada ay gurigooda ka qabtaan buu caadi nebigu ka qaban jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh riwaayo kale waxay leedahay oo uu soo saaray yacni waxa weeyaan axmed iyo tirmida ay soo saareen sheekh albaanina uu saxiixinayo maa kaana ilaa basharan kaana yaflii thawbahu wayaxlibu shaatahu wayakhdimu nafsahu nebigu sal alla alay waslam gurigiisa markuu joogo bini aadan unbuu ahaa bashar caadi ah rasuul baan ahay sidaas daraaddeed dadka waan ka sarreeyaa shaqada raggu qabtaanna gurigayga ka qaban maayo nebigu ma dhihi jirin salawaatu rabbi daqinkiinu saa ma ahayn nin caadiya shaqada uu gurigiisa ka qabsaduu nebigu ka qaban jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh muxuu ahaa waxyaaluhu qaban jiray waxaa ka mid ah kaana yafli thawbahu maradiisa ayuu injirta ka guri jiray baluu fiirsada ilahi baa idinku dhaariyey maradiisa ayuu injirta ka guran jiray hash yacnii neefkiisa adhiga iyo ridiisana isagaa soo lisan jiroo soo maali jiray naftiisana wuu u adeegi jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh taas xerada adhigu gelayaa ridii ama laxdii buu lugta qabsanayaa wuu soo maalayaa soo lisanayaa kadibna gurigiisuu la imaanayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh u fiirso adhi baa la soo lisaya xoolaha isagaa soo lisan jira maradiisa isagaa injirta ka guran jira soo ma jeeda kabtiisu hadday kala goodo isagaa dhaadan jiro hagaajisan jiray rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh gurigiisa hadday maradu ka kala goodo marada isagaa tolan jiray khidmada guriga iyo shaqada guriga ayuu nebigu hayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh asagoo rasuul ilaahay ah oo khalqiga ilaahay ugu fadli badan oo bashar oo dhan ugu fadli badan oo qiimo ilaahay ku dhammaystiray hadduu gurigiisa iyo xaasaskiisa la shaqaynayo inaynu innagu iska weynaysiinno soo markaasi dullinimo ma ah inaan yacni wax weeye u aragno shaqada guriga in laga qabtaayo oo dumarka shaqada guriga lala qabtaayo inay nooc dullinnimo a tahay inay addoonsi tahay inay karaamo dhac tahay inaad u aragtaay waa dhaqan aan ka soo jeedin dhaqankii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa dhaqan jaahili aw waa isla weynan jaahili aw shaqada ficlan guriga shaqada guriga asal ahaan dumarkaa u leh asal ahaan sida axaadiista nebi iyo dhaqankii selafka laga laga fahmaye ee ku cad shaqada guriga asal ahaan dumarka iska leh laakiin macnuhu ma aha labada ruuxee isqabe ee muslimka ah dad iscanaadaya ma aha dad isku taaganoo mucaarad isku ana ma ah sida dhaqankan waddammada gaalada qoysaskoodu ay yihiin oo kale ah yacni waxa weeyaan dad isku taaganoo mucaarad isku ahoo waxaa qabo haddaad qaban weydaa anna qaban maayo ma aha shaqadii gabadhu ay lahayd ee guriga ka jirtay ayuu nebigu ugu kaalmaynayaa oo uu qabsanayaa oo uu la qabanayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh gabadha muslimadda ah ee gurigeeda joogta ayaduna in badan waxay ku dadaalaysaa shaqada guriga inay ninkeeda kaga fillaato oy tidhahdo war iska fadhiiso shaqaad ka timid waad yacni soo daashay iska fadhiiso anigaa shaqaynayo oo cuntada kuu soo diyaarinayo wax walba hagaajinaya adigu fadhi soo ma jeeda ayadiina isagii bay u turaysaa asaguna ayadiibuu u turayaa u naxayaa oo doonayaa shaqada inuu la qabto dad sidaasoo isu naxaya isu naxariisanaya isu turaya shaqada isla qabanaya ayaa qoyska muslimka ah iyo labada isqabtaayay lagu yaqaanaa laakiin mindi mindu ku taag iyo mucaaradnimo iyo laba ruuxoo laysku diray iyo looltankan iyo laga tankan guryaha laga sameeyey waa dhaqan gaale ka soo jeedow waxaan aad uga xumahay oo aad nasiib xumo u ah soomaali raggeedii markay dhulkoodii joogeen in sunnadii nebi maxamed xaasaskiisa uu kula dhaqmi jiray lagu kari waayey oo intay sanka taageen ay yidhaahdeen ma haddaan jiko geliyoon ilmo aan macnaha waxa weeye shaqo ka qabanoo qorqodaaba noqon bay leeyiin qorqode a la keri waa markay xagga joogeen sunnadii nebi maxamed inay gaaladu hadda idinku qasabto oo sunnadii nebiga qasab aad ku qaadataan anugu aad bay nasiib xumo iila tahay waa layna kari waayey laakiin gaalaan u nimid markaase sanka inaga geliya sankaa laga tolanya hadda khiyaar lama leh nin lagu bareeyayo sunnadii raacoo guriga ka shaqee hadda ma jiro laakiin haddaynu nebi maxamed raac u samayn lahayn ajir baynu ka heli lahayn gaala hadday ina qasabtay laakiin waxba ka heli mayno bal taa ogaada waxaa loo baahnaa marka dariiqii nebi maxamed qabso sidanuu gurigiisa ula dhaqmi jiray reerkiisuu caawin jiray guriguu shaqada ka qaban jiray sunnadii nebigaa sidan ahayd haddaad niyadaa ku qaadan lahaydeen guriguna waa barakoobi lahaa gabadhuna wax badan bay maqli lahayd kala dambayn baa imaan lahayd waa la waad barakoobi lahaydeen marka sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo dhaqankiisu walaalayaal middaasay ahayd oo gurigiisa saasuu nebigu uga shaqayn jiray annagana waa inaan niyadaas ma aha niyo inaynu dawlad iyo ama booliis lagugu yeedhaa iyo ama maaragtay ma aha taa inaynu ku shaqayno maa waa inaan ku shaqayno nebi maxamed baa sidan ahaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh anuguna dariiqii nebigaan ku dayanaya taasaa loo baahanya walaalayaal taasi waa mid midda labaad nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaasaskiisa qaababku ula dhaqmi jiray cajabta badnayd waxaa ka mid ah aad buu u ixtiraami jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaasaskiisa aad buu u ixtiraami jiray inuu ixtiraami jirayna waxaad ku garanaysaa tusaalayaasha inoo soo socda hal tusaalean hadda kaga gaabsanayna lakiin tusaalaha kalea dib ka imaan doona markay sheekaynayaan dumarkiisu intuu la fadhiisto ayuu una sheekayn jiray ayaga sheekadoodana waa dhegaysan jiray nebigu salawatu rabbi waslamu calayh way sheekaynayaan leanna waxaa la doonayaa ruuxu markuu agtaada casiis ku yahay oo ruux qiimo iyo sharaf kule ku yahay waa inaad hadalkiisa dhegaysato wakhti siiso maqasho u dheg raariciso aadan fududaysanin hadalkiisa hal miaal baan soo qaadanaya arrinta ayadaa ku aadan waxaa saxiixulbukhaariga ku sugan ama laba miaal aan ku gaabsanno saxiixulbukhaariga waxaa ku sugan caaisha radia allahu canha oo xaaskiisiia baa nebiga waxay ku tidhi sal alla alay wasalam yaa rasuula allah ara'ayta low nasalta waadiyan wa fiihi shajaratun qad ukila minha wa wajadta shajaratan lam yu'kal minha fii ayaha fii ayiha aw fii ayiha kunta turticu baciiraka bay tihi nebi allow bay tihi way u sheekaynaysaa su-aal bay weydiinaysaa waa waa sheekada qoyska guriga marka la wada joogo sheekada ninkii xaaskiisa dhex marta su-aal bay marka nebiga weydiisay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh gabadh caqli badan bay ahayd caqligeeduna waa midka keenay inay ka mid noqoto saxaabada dadka nebiga xadiiska ka soo guriyey ee cilmiga lixda saxaabiye ugu horraysay ku jirtaa lixda saxaabiye cilmiga ugu horreeya iyo xadiidka ayay caaisha ku jirta marka nebigay weydiisa waxay ku tiri rasuul ilaahayow bal ka warran haddaad meel tog aad timaaddo toggaasi meel barwaaqo ah oo aan la daaqinna wuu leey meel xoolo kala mareen oo la daaqayna waa leey neef geelana waad wadataa iyo xoolo xaggeeddaa jin lahayd bay tidhi xoolahaad wadato ma dhulka la daaqay mise dhulka aan weli la daaqin markaasaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaan daajin lahaa heda dhulka barwaaqada aaranka ah een la iiga horraynin baa xoolahayga daajin laha caaisha intaasay kaga baxday qisada laakiin ma la fahmay waa nebigu waa fahmay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxay ula jeedaa dumarkaaga kale oo dhan waa lagaaga horreeyey oo garoobbaad ku wada guursatay anigase waxaan ahay gabadha aan lagaaga horrayninoo dhulkaa barwaaqada ee ninna kaaga horraynin aniga weeyaan bay leedahay bal u fiirsada saas way macnaha macnaha waxa weeye inay dumarka sad ka sidato bay muujinaysaa saas way macnaha dhul aan la daaqin baan ahay dumarkaaga kale oo dhan horay baa loo daaqay bay leedahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa dhegaysanayaa waa u dheg raaricinayaa ma u jeedaa yacni waxaad garanaysaa inuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ixtiraam weyn uu u hayo ixtiraam weyn inuu u hayaad garanaysaa waxaa ka mid ah sida saxiixulbukhaariga kadaalika ku timid nebigoo masaajidka ku jira oo ictikaafsan ayaa waxaa u timid xaaskiisa safiya waa cishaha kadib masaajidkay ugu soo gashay masaajidkay muddo kula jirtay nebigu wuu la sheekaystay muddo markuu la sheekaysanayey ayuu markaa nebigu inuu sagootiyo damcay masaajidkii buu ka soo saaray markuu damcay inay baxdo ayaa iyagoo nebigiiyo safiyoo wada socda baa waxay ku soo baxeen laba ninoo saxaabada ka mid labadiina saxaabada markay arkeen nebigiioo haweenay la socda bay waxoogaa yaro tillaabsadeen oo tilaabaday hoosta ka xadeen oo yaro la xaadsadeen markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal alla alay waslam calaa rislikumaa iska tartiibsada bu waxba ha la xaadsanine iska tartiibsada innahaa safiya buu nebi yuhi sal alla alay wasalam naag ajnabiya ma aha naagtaan la socdo waa xaaskaygii safiya buu nebigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasay labadii saxaabi waxay dheen subxaana allah rasuulka ilaahiyo maxaad saan noo leedahay ma annagaa ku tuhmayna markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam shaydaanku ibni aadamka xididada dhiiggu maro ayuu ka socdaa saas daraaddeed waxaan ka baqay inuu qalbigiinna waxgeliyo buu nebigu yuhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka wixii qalbigiinna uu gelin lahaa baan ka hormarayay soo ma jeeda ujeeddadu marka waxa weeye nebigu xataa xaaladda uu ictikaafsan yahay masaajidka ku jiro haddii xaasaskiisa mid ka mida ay ugu timaaddo meeshaasuu ku qaabili jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo uu kula sheekaysan jiro kula cawayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh ixtiraam fara badan buu marka nebigu xaasaskiisa u hayay ixtiraamkaasoo kale la doonayaa inay ragga muslimiintii ay dumarkooda u hayaan waxaa ka mid a dhaqankii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh guryihiisiiyo xaasaskiisa uu kula dhaqmi jiray wuxuu u sabri jiray waxyaalaha laga habboon yahay ee dabeecad ahaan ay samaynayaan ee nebiga aan ku habboonayn ilaan waa bini aadam waa bini aadamoo way khaldamayaan bini aadamkii ugu fiicnaa weeyaanoo waa xasaskii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin dabeecad bini aadam baa ku jirta way masayrayaan mar mar waa xanaaqayaan mar khalad baa ka dhacaya nebigu waa u dulqaadan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh muddadaa dheeree nebigu xaasaskiisa uu qabay lama hayo nebi maxamedoo xaas xaasaskiisa ka mida u gacan qaaday waa cajiib isagoo xaaskiisa u gacan qaaday lama hayo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayadana dhowr midaal baan ku gaabsanaynaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo siduu ugu dulqaadan jiray dumarkiisa khaladaadka ka imaanaya ee ay ku kacayaan mithaalka koobaadi waxaa weeye nebigu salawaatu rabbi wasalam aley xadiidka saxiixulbukhaariga ku yaala rasuulku sal alla alay wasalam zaynab xaaskiisa zaynab binti jaxsh oo toddobada samo korkooda looga soo guuriyey xaaskiisa ayaa waxay siin jirtay malab maalin walba intuu soo maro iyuu gurigeeda malab ka soo cuni jiray dumarkii kalea ka war helay caaisho iyo xabsa ayagu marka malab ay nebiga siiyaan ma hayaan malabkaa zaynab ay siinaysana waa laga masayray waxaa la rabaa marka malabkaas sidii nebiga looga goyn lahaa oo loogu qoonsan lahaa maxaa yeele dumarka laysla qabo hadday midi ninka u roonaato ta kale uga roonaato waxay ka baqayaan inuu ninkii xagga u bato oo waa caadatan nafta bini aadamku meeshii u roon bay aadi soomaalidu waxay dhahaan durwaaga kadaa ninkii yidhaahda buu dhankiisa isu buusaa a waa saas yacni waxa weeye naftu meel u roon bay rabtaa waxay marka ku tashadeen inay nebiga ka gooyaan malabkaa uu guriga zaynab ka caba ka yacni ka cunayo xabse iyo caaisho wey waxaa la yidhi waxaad samaysaa markuu nebigu kuu yimaado waxaad ku tidhahdaa nebiga ilaahayow wax qadhmuunbaa kaasoo urahayee ma xabagta makhaafiir la yidhaahdo ee geedka curfudka la yidhahdo ka baxda ee qarhmuun ma xabagtaasaad cuntay adiga markuu guriga kugu yimaado xabsay sidaa ku dheh anigana markuu ii yimaado saasaan ku dheh oo nebiga wax kaasoo uraya muxuu yihi wax qarhmuun baa kaasoo urayee ma geedka xabagtiisu qarhmuunayd baad cuntay aniguna saasaan ku dheh nebigu sal alla alay wasalam waxa la degaya iyo hawshan oo dhan kama warhayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh adhow buu caaisho u soo galay caaisha waxay ku tihi rasuulka ilaahayow ur laga fiican yahay baa ii urhaye ma geedkaa xabagtiisaaad cuntay bay tiri nebiguna wuu necbaa sidiisaba qarhmuunkao dhan wuu necbaa udgoonku nebigu aad u jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxyaabaa udgoon buuna aad u isticmaali jiray markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla lay waslam maya eh malab aan guriga zaynabo ka cunay baan u malaynayaa xabagtiisa inay shinnidii samaysay geedkaa xabagtiisa iyo caleentiisa inay soo deeqda baan u malaynbu zaynab gurigeeda malabkan ka soo cunay baan u malaynayaa geedka qarmuun inay inay shinnidii ka samaysay saasay ila tahay shib bay ka tidhi caaisha waa ka tego haddana xabsi u tegey xabsana sidii oo kale ku tiri markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam malabkaasaan u malayna in lagu jire laakiin waxaad ogaataan dib dambe u isticmaali maayo xaaraan buuba iga yahayba ilaahay baa wuxuu soo dejiyey subxaanaه wa tacaala yaa ayuha الnabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtagii mardaata aswaajika waa la canaantay nebiga sal اla alay wasalam wax ilaahay kuu xalaaleeyey maxaad isaga xarimaysa adigoo xaasaskaaga ku raaligelinayaa layidhi waxaa laga dembaysiyey dhaarta qaabku uga bixi lahaa baa loo sheegay waxaa laga dembaysiiyey labadii dumarka ahaa baa la canaantay oo xabse iyo caaisho ah baa allah subxaana wa tacaala canaan adag u soo jiidayey in tatuubaa ila allah faqad saqad quluubukumaa soo ma jeedo haddii aydan soo noqonin qalbigiinnu waa leexday baa layidhi faqad saqad quluubukumaa haddii aad nebiga ilaahay isu kaashateen waxaad ogaataan nebiga ilaahay waxaa la jira alle iyo malaa'igtiisa iyo mu'miniinta saalixiintoodaa la jira leh markaasaa waxaa la yidhi haddana hadduu idin furo nebi moxamed kuwa idinka fiican baa laydinku bedeli oo gabdho iyo garoob isugu jira meesha lagaga soo hadhay sidii loo eryahayey baa caaisha iyo xabse wixii loogaa baa lagu sameeyey laakiin yaa ku sameeyey rabbi baa ku sameeyey subxaana wa tacaala canaan adag baa loo soo jeeday laakiin nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh arrinkaa ay ku sameeyeen adiga hadday xaaskaaga ku dhihi lahayd war waxbaa kaa soo urahaya muxuu yahy maxaad ku samayn lahay na adigaa urahayaad dhihi lahay soo ma aal xaalad adag baa meeshaa ka abuurmi lahay maxay tahay urka iyo qarhbuunkaad igu sheegaysa dulqaad ma lihin laakiin nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo dumarkiisii ay waxyaabahaas samaynayaan ayuu isaga dulqaadanaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh soo ma jeed yacni waxaa la rabaa waxaan ruuxan aad la la mucaamaloonaysa sidiisaba inaad fahamsantaha loo baahan yahay fahanka laysfahmo qayb muhima wuxuu ka yahay in nolosha la wadaago in la wada socdo nebigu xaasaskiisa waa yaqaaneen dabiicooyinkoodana waa yaqaaneen waana kala garanaya nebigu salawatu rabbi wasalamu calayh waxaana ku tusaya caaisho nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh caaishay waan garan buu yidhi markaad ii xanaaqsanta iyo markaad raalli iga tahay waan kala aqaanaa buuhi markaasay tihi rasuul ilahi maxaad ku garanaysa wuxuu nebigu yidhi sal alla alay wasalam markaad ii xanaaqsan tahay waxaad tidhaahdaa wa rabbi ibraahiima baad tidhaahdaa markaad raalli iga tahayna waxaad tidhaahdaa wa rabbi muxammadin baad tidhaahdaa markaad ii xanaaqsan tahay waxaad dhahdaa ibraahiim rabbigii baan ku dhaartay yacni nebi ibraahim markaad raalli iga tahayna waxaad tidhaahdaa muxamed rabbigii baan ku dhaartay oo magacaygaad sheegtaa markaasaa caaisha radi allah canha waxay tihi rasuul ilahi waa runtaa bay tihi magacaaga un baan ka haajiri haddaan uun ka haajirhaye laakiin si kale kaaga tegi maayo bay tiri magacaaga sheegiddiisii un baan ibraahiim ku beddelani laakiin wax kaloon kuusa aan samayn kara ma jiro intaa ka badan ma kuu quudhay leedahay intaa ka badan kuuma quudho marka nebigu waa yaqaanay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xaasaskiisa waa garanaya dadku wada noolaanshaha markay isfahmaan ruux walba bini aadamka rag iyo dumarba wuxuu leeyahay dulduleello wuxuu leeyahay meelo uu daciif ku yahay wuxuu leeyahay dabeecadooyin laga fiican yahay wixii markii la isfahmo meelaha lagu xun yahayna waa laysugu dulqaadan meelaha iyo maxaasinta lagu fiican yahayna markaasi waxbaa lagu wada qabsanaya wey macnaha sidaas weyaan qisadaasi qisa yahay qisada labaad ee kutusaysa dulqaadkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxay ahayd saxiixulbukhaariga iyaduna ku taallaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo xaskiisa caaisha ay la fadhido ayaa waxaa timid zaynaba binti jaxshi baa timid zaynabna waa xaaskiisi zaynab markay soo gashay caaishay maagtay way cayday nebiguna waa fadhiyaa ogow way cayday cayday cayday cayday cayday caaishana uma jawaabayso nebigay fiirinaysaa shibwa markay caydi ka badisay buu nebigu yidhi sal lla alay waslam iska celi buu ku yidhi iska celi buu ku yidhi caaisha caaisha markaasay u qaadatay zaynab waxay leedahay saan ugu waday ugu waday ugu waday baan candhuufta ku ingajiyey bay tihi way hadli weyday yacni way ka badisay nebiguna waa la fadhiyaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam walle inaad aabbaha abubakar ku bannaan tahay buuhi abubakar sidiiq walle inaad ku bannaantaho gabadhiisii tahay buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh soo ma jeed yacni waxa weeyaan labadaadii xaaseed wada qabtay oo hortaada ku murmahayo oo yacni iscaayahaya adiga ma u dulqaadan lahay ya maya ushaad kala dhex kici lahayd markaasaad kala eryi lahayd markaad ugu yarta laakiin nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ilah baa idinku dhaariyay dabeecadiisa u fiirsada laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana jinsigani waa jinsi latiif ah waa jinsi u baahan fahan u baahan waa jinsi u baahan dhaqan gooniyo u baahan waa jinsi u baahan koolkoolin iyo qaab ka gedisan qaabka rag ragga loola dhaqmo in loola dhaqmaa ayay u baahantahy waxaa ka mid a qisada ugu dambaysan kaga baxaya arrinta iyada ama qodobka isaga ah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo guriga caaisho jooga ayaa martibaa u timid martidii guriga joogtay oo caaisha ay raashiin u soo karinayso raashiinkii ugu maqanta ayaa ummu salama waxay soo dirtay raashin bay soo dirtay xeedho raashin ku jiro ayay martidii u soo dhiibtay caaisha hadday irriddii furtaba xeedho raashin ku jira oo umusalamo ka timid baa meesha socoto oo martida loo wadaa xeedhadii intay martidii ka qaaday iyo raashinkeediiba dhulka iskula dhufatay markaasay xeedhadiina jajabtay raashinkiina daatay nebigu waa soo kacay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xeedhadii iyo raashinkii intuu isku soo uruuriyey oo uu soo qaaday yuu adeegihii xeedhada keenay buu wuxuu u sii dhiibay xeedho fayow oo caaisha lahayd intuu guriga ka soo qaaday buu idhi umusalamo u gee buu idhi xeedhadeedii taa horta ugu gud raashinkiiyo xeedhadii oo la soo uruuriyeyna martidii buu nebigu u keenay sal alla alay wasalam meeshaasi waxaa yaal martidaadii horteeda baa weelkii lagu jabiyey mishkiladuna ku dhacday waana rag hortood ogow rag hortood meesha maxaad samayn leedaad adugu rag hortii hadday haweenaydaadu waxaa ku kacdo maxaad samayn lahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi caaisha wuu u cudur daaray oo raggii buu uga cudur daaray sayna iyaga laftooda u arag inay edabdarro ku kacday nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam haarat ummukum haarat ummukum buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam hooyadiin waa masayrtay hooyadiin waa masayrtay buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh soo ma jeed haweenay masayrtay waxay ku kacday wax lagama soo qaado xeedho ay jabisay iyo yaani rikoodh ay jabisay iyo weel ay jabisay iyo wax lagama soo qaado hooyadiin waa masayrtay buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh yacni wuxuu doonayaa raggan meesha fadhiya inaysan caaisho ayna xumaan ka fahmin oo ayna si xun u fahmin waxay ku kacdayna nebigu waa u dulqaatay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo dulqaadkaasuu kaga gudbay tani taasina waxay ahayd rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhaqan wanaaggiisii iyo dulqaadkii uu lahaa dumarkiisa uu lahaa ayib waxaa ka mid ah dhaqankii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xaasaskiisa uu kula dhaqmi jiray iyo guryihiisa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh xaasaskiisa wuxuu ku qabay kalsooni buuxda cifadooda dhowrsoonoodooda dadnimadooda adeegooda nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa u bogsanaa kalsooni buuna ku qabay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaasaskiisa kama shakisnayn shakina ma geli jirin nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaati xaadiatu lifki been abuuradkii guriga nebiga lagu sameeyey caaisho lagu sameeyey qisadiidii dheereed baad garanaysaan rasuulka sal lla lay waslam waxaa ka sugan xadiidka anas ibnu maalik kaana laa yatruqu ahlahu leylan reerihiisa habeennimo nebigu kuma soo guuri jirin salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu safar ku maqan yahay ama socdaal ku maqan yahay maalinimuu guryaha iman jira laakiin habeenkii ma soo geli jirin guryaha limaada bal nebigu wuxuu yidhi haddaad guryaha ka maqan tihiin habeen guryaha ha imaanina haddaad safar ku maqan tahay maalin weyn guriga imow maxaa yeelay waxaa la doonayaa haweenaydii inay isdiyaariso wuxuu nebigu yidhi sal lla alay wasalam tii laga maqnaa ilaan haweenayda markii ninkeedu ka maqan yahay waxbaa ka kala daadsan wixii ka kala daadsanaa inay isku habaystaan bay u baahan yihin sidaas daraaddeed haddaad habeen aad ka soo duldhacdo waxyaalo fara badanoo ishaadu aynan ku fiicnayn baad qabanaysa oo keeni kartaba in laysfuro sidaas daraaddeed buu nebigu habeen kuma soo guurayn jirin ragga qaarkiina nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh aad buu arrinkooda u fogeeyey waa ragga dumarkooda tuhunsan ka shakisan waswaaska qaba masayrowga ah ee mar walba dhahaya raad baan meeshan ku arkay maxaa isoo dabamaray qaar noocaasaa jira oo balaayo qaba oo waswaas iyo balaayo ku jirto oo haweenaydiisi aan kalsooni ku qabin oo laga yaabo xataa xilliyada qaarkood inuu guriga u soo dhuunto oo isagoon la ogayn meelahaa soo istaago oo bal is yidhaahda irridda bal wax galahaiyo rag meelaha marmaraya fiiri ma aha dhaqankaasoo kale dhaqan fiican maaha dabagalka noocaasoo kalena dabagal fiican maaha haweentaada maadaama ay muslimo tahay wax cad oo bayinaa haddaadan haynin waa inaad kalsooni buuxda ku qabto dadnimadeeda diinteeda dhowrsoonaanteeda cifadeeda waa inaad kalsooni buuxda ku qabto sidii nebiguba salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dumarkiisa uu kalsoonida ugu qabay rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaabdhaqankii dumarkiisa uu kula dhaqmi jiray cajabta badan waxaa ka mid ah ayaga iskaba dhaafe xataa saaxiibbadood xaaskiisa saaxiibteed xataa nebigu waa xidhiidhin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaskiisa qaraabadooda iska dhaaf xaaska qaraabadeeda aabbaheed iyo hooyadeed iyo walaalaheed iyo iska baddaa xataa xaasaska saaxiibbadood dumarkay saaxiibbada yihiin nebigu waa xidhiidhin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal u fiirsada waxay ku sugan tahay xadiidka saxiixu muslimka ku yimid nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi neef xoolo ah neef adhiya haddii gurigiisa laga qalo wuxuu dhihi jiray khadiija saaxiibbadeed hilibka waxa looga geeyo buu nebigu dhihi jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh khadiija umulmu'miniin haweenaydii nebiga carruurtiisao dhan u dhashay hal wiila marka laga reebo ilaan dumarka kale o dhan waxba mayna u dhalin khadiijaa carruurta nebiga dhashay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waana xaaskiisii ugu horraysay nebiga khadiija nebiga aad buu u jeclaa ilaa heer caaisha ay tidhi khadiijo intaan ka masayray haweenaan haweenay aan ka masayray ma jirtay tidhi way sii sharaxdoo waxay tidhi saa ay tahay bay tidhi nebiga maanaan isku soo gaadhin aniya khadiijay tidhi wa ficlan waa saas nebigu intuu khadiijo qabay lama guursanin markay khadiija dhimatay kadib ayuu dumarkan damboon dhan guursaday caaisha iyo marka khadiija nebiga iskuma soo gaadhin saa ay tahay waxay leedahay khadiija caaisha waxay leedahay khadiijo masayrkaan ka masayray haweenaan ka masayray maba jirtaba maxaa yeelay nebigu sheegsheeggeeduu badin jiray waa sheegsheegi jiray waa ammaani jiray haweenay aad qabtana sideedaba haweenay kale agteeda laguma ammaano haddaad mid kale ku sheeg sheegto xataa haddaa ajnabi ha ahaato haddayna xataa waxba idinka dhexayninoo mid kale am ammaanto waxbaa si ah meeshaasi waxa weeye waxbay ka qaadanaysaa kala baxaysa caaisha radiallahu canha marka way ka masayri jirtay ammaantan faraha badanee nebigu uu khadiijo ammaanay ilaa ay maalintii dambe ku tidhaahdo rasuul ilaahayow adig ilaahay anigoo aniga uu ikaasiiyey habar waa hore dhimatay oo qowlalla gudguduudnayd maxaa ku daba dhigay ku tir markaasaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu bilaabay inuu khadiija waxayd u sharxo wuxuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xilli dadkoo dhan ay igooyeen bay ixidhiidhisay xawlaheedii bay igu garab qabatay carruur baa ilaahay iga siiyey idinkana carruur maydaan idiin dhal ii dhalin khadiija waxa ka sheegin buu nebigu caaisho ku yidhi soo ma jeeda macnaheedu waxa weeye khadiijo xidhiidhinta iyo wanaagga iyo jacaylkuu nebigu u hayey xataa markay dhimatay kadib saaxiibadeed ayuu nebigu hadiyad u diri jiray wuxuu u diri jiray yacni waxa weye guriga cuntada taaliya waxa laga qalay buu wax uga diri jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh innagana dhibkayna haystaay waxa weeye haweenta xaaskaaga ah mar badan hadal iyo muran wuxuu ka taagan yahay qaraabadii la dhalatay inaad la xidhiidhiso aabbahay waxoogaa ha loo diro hooyaday waxoogaa ha loo diro walaalkay waxoogaa ha loo diro naa dadkan aad igu dabooddo meeshaqaystaan buu leeyay dadkan aad igu dabooddo meeshaqaystaan ma aha haddii nebigu xaasaskiisa saaxiibbadooda u xidhiidhin jiray xaasaska qaraabadooda iyo hooyadood iyo aabbaheed iyo dadkii la dhashay inaad xidhiidhisa waxa weeyaan waa qaraabo xidhiidhisnimo waana arrin shareecadu amartay khaasatan mashaakisha markii yurub iyo maraykan iyo kanada la yimid guryaha dumaya sidaan xogta ku hayo guryaha dumaya in badan waxaa duminaya qaraabada ama xagga ka imaanaysa ama xagga ka imaanaysa sidii loola dhaqmi lahaa iyo wixii lagu tuuri lahaa iyo qaabkii loo xidhiidhin lahaa labada qaraaboba in la xidhiidhiyo rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh xasaskiisa qaraabadoodana waa xidhiidhin jiray bal saaxiibadood ayuu xidhiidhin jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah qaabdhaqankii nebiga sal alla alay wasalam xaasaskiisa marar fara badan nebigu xaasaska wuxuu u samayn jiray tarfiih wuxuu u dhibaatoon jiray inay iyagu yacni waxa weeyaan waxa la yidhaahdo maalan wax iska daawadaan farxaan qalbigoodu dego asagu dhibaato ha gaadho laakiin wuxuu jeclaan jiray ha dhibaatoodo xaasaskiisu laakiin inay raalli noqdaan oo qancaan buu nebigu jeclaan jiray salawatu rabbi wasalamu calayh marar fara badan xataa waxyaala ciyaaro ah ciyaaro inay iska taawadaan buu xataa nebigu u oggolaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh qisadan cajabta badan ayaan iyadana arrintaa miihaal uga dhigaynaa iyo tusaale qisadaasi waxa weeye caaisha radiallahu canha saxiix bukhaariga ku timid iyaduna caaisha radiallahu canha waxay leedahay nebigu sal alla alay wasalam maalin maalmaha ka mid oo ciid ahayd maalin ciid ah baa niman madmadow baa masaajidka dhexdiisa ku ciyaarayay waxay ku ciyaarayaan eebooyin iyo yacnii gaashaan iyo eebooyin bay ganayaan gaashaan bay u dhigayaan qaabka loo dagaalamo ee loo jihaado raggu isu u dagaalamo qaabkaasay ku tababaranayaan masaajidka dhexdiisa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam ma rabtaa inaad fiirsato caaishoy inaad daawaddo ma rabtaa nimankaas ciyaar ah ma anaa ka codsaday bay leedahay mise isagaa nebigu yidhi ma rabtaa inaad fiiriso ma kala garanaya bay ti laakiin riwaayada nasaa'i waxaa ku qoran iyo kayrkii inuu nebigu ku yidhi yaa xumayraa atuxibbiina an tandurii ilayhim caseyey casey caaisha radiallah canha buu ula jeedaa caseeyey ma jeceshahay inaad daawato buu nebigu ku yidhi sal lla alay wasalam markaasaa waxaan idhi ba tidhi haa nebiilow waan rabaa inaan daawado inaan daawadaan rabaa markaasuu nebigu soo istaajiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh gadaashiisay istaagtay lafgadheedda garhka halkaa garabkiisa abay saartay wejigiisana wejigeedana waxay ku aadisay dhabankiisa halkaa u dhaxaysa dhabanka iyo garabka dhexdoodana ishay ku aadisay halkaasay ka daawanaysaa ragga masaajidka dhexdiisa ku tababaranaya nebiguna waa u taagan yahay ayadaas daawashadeeduu nebigu u taagan yahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayib markaasaa nebigu wuxuu leeyay sal alla alay wasalam ciyaara buu leeyahy nimankan masaajidka dhexdiisa ku tababaranaya tababarta buu nebigu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayh cabbaar markaan fiirsanayay ayaa nebigu wuxuu igu yidhi bay tidhi caaisha bas miya ma kuu dhammaatay ma dhammaysato markaasaan idhi bay tihi maya maya maya nebi allo ha degdegin ha degdegin baan ku idhi bay tihi cabbaar baan haddana sii taagnaynoo daawanaya bay tihi markaasuu haddana nebigu yidhi caaisha bas miya ma dhammaysato markaasaan idhi bay tihi nebi allo ha degdegin baan idhi bay tihi weli weli waxba ii laaban waxay leedahay caaisha radiallahu canha bal idinku u fiirsada gabadh da'yar gabadh da'yar oo dhallinyaro ah oo ciyaar la ciyaaraya daawanaysa muddo intee leeg bay ku daali kartaa bal idinku qiimeeya gabdhaha yaryarka ah ciyaartay jecel yihin carruurta yararkaa ciyaartay jecel yihin marka gabadh yaroo ciyaar daawanaysa ciyaartana jecel muddo intee leeg bay ciyaarta kaga daali kartaa bal idinku qiimeeyay leh markuu nebigu yidhaahda ma daashayba waxaan dhahaa maya ma daali nebi alla u kaadi ha degdegi marmarka qaarkood waxay leedahay caaisha radiallahu canha anigoo daalay oo istaagnaan la baan haddana nebiga waxaan ku leeyahay nebi ilaahay ow ma daaline u kaadi weli waxbaa ii silaabay waxaan ula jeedaa bay leedahay oo qasadkaygu markaa uu yahay haa waxaan ula jeedaa bay leedahay oo qasadkaygu uu yahay markii n yacni waxa weeyaan in dumarka kale ay ogaadaan nebiga meeshaan ka joogo salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni waxay soomaalidu yidhahdaan waxay dhahaan yacni jimatuurashay dhahaan jimatuuras yani dumarkaa kale u jimatuuranaysaayo waxoogaa balxooftaa la yidhahda waxay tusaysaa dumarkaa kale inay nebiga agtiisa ku tahay qiimo weyn ka leedahay ayadoo daashabayu sii leedahay nebigow maya weli ii taagnow nebiguna waa u taagnaanaya gabadhaasi muddadaa dheer nebigu meesha u taagnaa hadda gabadh nebiga agtiisa ku fudud ma aha salawaatu rabbi wasalaamu calayh dumarkaa kale inay ogaadaan oy ka war helaan meesha aan nebiga ka joogo darteed baan marar badan u lahaa anoo daalay nebiyow ma daalina ii kaadi ha degdegin baan u lahaa bay tihi maanaa caaisha radi allahu canha u fiirsa marka xaaskaaga ayadoo ciyaar daawanaysa waa ciyaar mubaax ciyaar rag qaqaawan maaha naaga qaawaniyo balaayo muusig tumanaysa maaha kuwo dhaanis ciyaaraya maaha ciyaar qashina maaha oo diinta oggolayn maaha waa rag qaabkay u jihaadi lahaayeen ku tababaranaya oy iyaduna daawanayso kana qarsoon tahay taa waya waxay daawanayso haweenaydaadoo ciyaar mubaaxa daawanayso adigu ma u taagnaan lahayd hadday ku tidhaahdo waxaan rabaa inaan ciyaartan soo arkeen ama kaba soo qaad gabdhaha buraanburaya inaan la buraanburaan rabaaye meeshan ii taagnow hadday ku dhahay ma yeeli lahaydeen ilahay baan idinku dhaariyey yaa yaa yeeli lahay nahoy dantaada soo qabso dantaada markaad soo dhammaysatana saad ku imaan lahayd adaa garanayaa dhiilah oo hadda ka dhaqaaqi lahay soo ma nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh shaqo inuu lahaabaa dhici karta howlo inuu lahaabaa dhici karaysa ayadaasu u xaniban yahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayadaa daawashadeedu u taagan yahay hadday xataa wax weyn ay tahay oo hawl weyn ay tahay oo lagu mashquulsan yaho gabadhuu rabta xataa waxbay ahaan lahay waa daawasho ciyaar bay daawanaysa ciyaartay daawanaysay buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh u sabrayaa u adkaysanayaa u taagan yahay u rafaadaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh wahaakada kaana yacni dhaqankii nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaasuu ahaan jiray sidaasaana loo doonaya walaalayaal inuu dhaqankeennu noqdo aan dumarkeenna kula dhaqmayn waxaa ka mid a qaab dhaqankii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu dumarkiisa kula dhaqmi jiray maadaama ay dumar badan ahaayeen nebigu cadaalad buu u samayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh xataa markuu nebigu xanuunsaday oo xanuunka uu ku cuslaaday oo arrintiisu cuslaatay xanuunka uu ku geeriyoon doono nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo la wadoo la qaadayo ayaa wuxuu samayn jiray isagoo la wadoo la qaadayo buu xaasaskiisa intuu kulmiyey buu wuxuu ku yidhi waad aragtaanoo waan cuslaaday maad ii idantaan in guriga caaisho laygu baxnaaniyo guriga caaisho aan joogo meeshaa bal intii carrintaydu si uun ka noqonayso markaasay u idmeen in guriga caaisho uu joogo meeshaa lagaga warhayo nebiga lagu baxnaaniyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh balu fiirsada ilah baan idinku dhaariyey asagoo xanuunsanaya xanuunkii ku cuslaaday aan wareegi karin ayuu dumarkiisa haddana idan weyddiisanaya rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma odhanaya maya daruuro wey waa daruuro waa xanuunsanaya maanaa wareegaysan kara oo marba guri tegi karay ma waa inuu yidhaahdo raalli ma iiga tihiin raalli iga noqdo raalli baan kaaga noqonnay bay dheh saas way macana nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu safar aadayo oo baxayo xaasaskiisa miduu jecel yahay uunu iskama kaxaysan jirin laakiin sida saxiixulbukhaariga ku sugan min xadiidi caaisha nebigu sal alla alay wasalam wuu u qori tuuri jiray hadduu isu keeno yuu u qori tuuri jiray middii qorigeedu soo baxoo nasiib u yeelata buu nebigu safarta u kaxaysan jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal cadaaladdaa u fiirsada ilah baan idinku dhaariyey annagana dhaqankeennu waxa weeye waxaad maqlaysaa wuxuu ku leeyahay heblaa fududee adiga carruurtaadaa badane isma raaci karno waad culus tahay midda fudud buu kaxaysanaya adaa fudud buu leeyahy adaa fudud war wax fudayd la yidhahda ma jiro tan culus baa adaa cusleeyey tan culusba mar bay fududayd adaa cusli maxaa keenay inaad culays kaga tagto adaa fududa ina keen aad tidhaahdo war jira maaha qaarkood waxa weeye inta la dayacaa waxaa lagaga tegayaa arla uun ilaahay ogsoon yahay markaasaa rabbi subxaana wa tacaala aayadduu yidhi walaa tayani yacni waxa weeyaan haweenka ha ka tegina oo markaa ay noqdaan naagna ma leh waxaan u jeedaa ninna ma leh nin la'aanna ma aha nasiib xumada maanta soomaalida haysata dawlad kala qabatana ma leh gabdhihii maxkamada ay aadaanna ma leh wadaaddo awoodla wax u qabtana ma leh meel inta xadhig laga laalaadiyo unbaa lagaga dhaqaaqaya ninna ma le nin la'aanna ma aha fatadaruuha kalmucallaqa sidii mid samada iyo dhulka dhexdooda laga laalaadiyo oo kaleetaa laga dhigay hadday risiqeedaa raadsan lahayd oo calaf uun raadsan lahaydna meel buu ku qufulay asagiina nin uma ah mid kalea laga yaabaa inuu meel la jiro nebigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi man kaanat lahu imra'ataan famaala ilaa ixdaahumaa jaa'a yowma alqiyaamati washiquhu maa'il ruuxii laba dumara qaba oo middood u eexda maalinta qiyaamada wuxuu imaanayaa isagoo labadiisii dhinac mid ka mida dhulka ku dhacay oo jiidaya dhinacii kalea jiidaya yacni ilan jidhkaagu waa laba qaybood wey qayb ka mid a dhulka taalla qaybtii kalena waa taagan tahay oo qaybtaasay jiidaysaa maalinta qiyaamada isagoo saasaa la keeni doonaa buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh waana midda rabbi ku xidhay shardi uga dhigay guurka badan markii la samaynayo ninku markuu guur badan samaynayo shardi waa inuu cadaalad samayn karo wain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan bu alla yidhi subxana wa tacala haddaad ka baqaysaan inaydaan cadaalad samayn karin oo dumarkan aydaan cadaalad u samaynaynin hal mid ku gaabsada buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waxaa la doonayaa marka cadaaladdii nebi moxamed salawatu rabbi wasalaamu calayh dumarka u samayn jiray ragga dumarka badan qabaay waa inay u sameeyaan oo rabbi uga baqaan subxaana wa tacaala waxyaaba aan la awoodi karin waa jirtaa laakiin inta la awoodi karo qalbiga arrintiisoo kale lama awoodi karayo mid baa laga yaabaa inuu u yara bato laakiin wixii xuquuqda ah jiifka habeenkii ah biilka iyo masruufka ah wixii xuquuqa cadaalad in lagu sameeyo waa waajib haddii kaleeto arrintu halis wey rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh marmarka qaarkood waxaa dhici jirtay inuu dumarkiisa la ciyaaro isagoo rasuul ilaahay ah haddana marmar dumarka waa la ciyaari jiray nebigu salawatu rabbi wasalaamu calayh mudaacaba waxaa sugan caaisha waxay tidhi intaan gabadha ahaa oo hilibku uusan ifuulin ayaan nebiga baratannay oon tartannay bay tihi waan orotannay orod baan ku tartannay markaasaan ka badiyey bay tihi waa gabadh yaroo aan weli hilib fuulin wey nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu guursanayo caaisha taqriiban ama konton buu foodda geliyey ama waaba dhaafayba waxay tidhi nebiga waan ka orod badiyey oo waan dhaafay bay tihi orodkii baan kaga reeyey waa dambe markuu hilibku ifuulay oo dee way guursatay aqal bay yeelatay yacni risqi baa furmay way hilibaysatay marka markaan hilibaystay kadib baan haddana nebiga waxay tidhi orotannay wuu iga badiyey bay tihi markaasaa wuxuu yidhi haadihi bitilka caaishoy tii horeed iga badisay iyo tan isu tuur buu yidhi hadda waa kala sidannaa soo ma jeed adinka weligiinna xaasaskiinna ma la orotanteen ya weliga xaaskaagiiyo adiga ma orotanteen mase kuula muuqata sideedaba xaaska in lala orotamo oo lala ciyaara inay dhaqan wanaagsanta qaar badani waxay u haystaan inay dhaqan kharriban yahay dhaqan kharriban dumarka loo dabca iyo dumarkao loo jilca iyo heerkaa in la gaadho iyo rag baaba waxay u haystaanba waxoogaa maaragtay inay tahay arrin laga fiican yahay kalla kalla nebigeennu waa la ciyaari jiray xaasaskiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa la ciyaari jiray bal iskaba dhaafay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh gabdhaha uu macnaha xaasaskiisa gabdhaha ay dhaleen ee guriga ku nool buu nebigu la ciyaarsiin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida uu ku tusayo xadiidka nebiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh zaynaba binti ummi salama oo ummu salama ay dhashay xaaskii nebiga nin kale u dhashay laakiin rabiibaddii nebiga ahayd guriga nebigay ku kortay gabadhu ayuu nebigu ciyaarsiin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasu wuxuu dhihi jiray yaa zuwaynib yaa zawaynib buu nabigu dhihi jiray sal lay slm saynaba yareeyey saynaba yaray saynaba yaray buu nabigu dhihi jiray ku celcelin jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh carruurta iyo dumarka iyo rasuulku wax ciyaarsiin jira waana la ciyaari jira anas ibnu maalik wiilkii yaraaya walaalaha ahaayeen nebigu intuu u soo galo wuxuu dhihi jiray yaa wuxuu dhihi jiray yaa cumayr maada maa facala nuqayr nuqayrku waa shimbir yaroo wiilku ku ciyaari jiray wey shimbirkii baa ka dhintay maalin buu marka nebigu wuxuu u soo galay wiilkii oo yaro murugsan oo walbahaarsan ilaan shimbirkiisii baa ka dhintay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam wuu ciyaarsiiye wuxuu yidhi cumayrow shimbirkii nuqayraha muxuu sameeyey cumayrow shimbirkii nuqayraha muxuu sameeyey wiilkuu nebigu ciyaarsiinayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh soo ma jeeda bal nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh isaga oo sujuudsan isagoo sujuudsan ayaa wiilashiisa xasan mise xuseen midku ahaa mid baa korka ka fuulay saxaabaduna waa ku daba tukanayaan waa ku daba tukanaya markuu korka ka fuulay nebigoo sujuudsan sujuuddii buu nebigu ku hadhay oo daystay markuu sujuud dheer sujuudsanaa ilmihii markuu khiyaarkiisa uga kacay ayuu sujuuddii ka soo toosay saxaabadii waa yaabeen waxay yidhaahdeen nebi allow sujuuddan dheer ee aanaan kugu arki jirin maxay tahay nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam wiilkaygii baa gaadiid iiga dhigto ifuulayoo isagaan u sabrahayey buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalamu calayh carruurtuu ciyaarsiin carruurtuu nebigu qaadqaadi isagoo salaad ku jiruu gabadhiisa gabadhay dhashay yacni wax way umaama yuu mar qaadi jiray mar dhigahayey saasuu ahaan jiray nebigu salawatu rabbi wasalamu calayh innagana waxa weeye carruurtu haddayba soo dhowaataba haddayba soo dhowaataba maqanu soomaalida qaarkood waxay rumaysan tahay salaadda marka lagu jiro allahu akbar la yidhaah shayaadiinta iyo jinka ayaa cabay dhahan marka waa laga hor cararaa carruurta iyo marka dumarka iyo dadka jooga carray leey nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi sidaasuu marka carruurta iyo dumarka iyo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhaqan wanaaggaasuu kula dhaqmi jiray sala allahu calayhi wasalam waxaan ku gebagabaynayaa oon kaga baxayaa rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh qaababkuu reerarka xaasaskiisa ula dhaqmi jiray waxaa ka mid a nebigu xaasaskiisa waa u sheekayn jiray qisooyin habeenkii markay guriga la ysugu yimaado wuxuu samayn jiray intuu isu keeno iyagoo dhan ooy meel isugu yimaadaan guri isugu yimaadaan baa meesha lagu wada cashayn jiray markaasuu nebigu u sheekayn jiray salawatu rabbi wasalaamu calayh mar ayagaa sheekaynaya mid mid baa sheekaynaysa bal waxaad u fiirsataan ilahi baa idinku dhaariye xadiidka caanka ee bukhaari iyo muslim ay soo saareen ee loo yaqaano xadiidu ummu zarcin loo yaqaano xadiidu ummu zarcin waa sheeko dheeroo cajo badan oo nebigu uu caaisha uga sheekeeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh kama wada gaadhi karo laakiin khulaasada qisada haddaan idin siiyo caaishaa warinaysa xadiidka waxay leedahay caaisha radi allahu canha nebigaa wuxuu u sheegay kow iyo toban dumar ah ayaa meel isugu yimid waa sheeko nebigu uu xaaskiisa u sheekaynaya kow iyo tobankii dumarka ahaa ee meesha isugu yimid waxay ku heshiiyeen naag kasta ninkeeda inay ceebtiisa iyo dhaqankiisa ka sheekayso waxna ayna u qarinin ballantaasa lagu heshiye waxaa la yidhi mid walba ninkeeda dhaqankiisa ceebihiisa wanaaggiisa ha sheegto middii wax qarisana ballantii way ka baxday waxba yaan la qarinin waa kow iyo toban naagood oo dumar oo meel isugu yimid oo sheekaysanay sheekadii buu nebigu uga sheekeeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh caaisha wuxuu yidhi dumar noocaasoo saa isugu yimid baa jiro arrintaa ku heshiiyey way sheekaysteen marka sheekadii bay bilaabeen mid baa bilowday waxa laga sheekaynayo haddaad u fiirsataan wax yacni waxa weeye marka qaarkood aad isleedahay macno weyn kuma fadhiya ad isdhih laakiin nebigu markuu xaaskiisa u sheegaya macno weyn bay ku fadhidaa a sheekadu waa iska caadiyoo waa sheeko maaragtay aad is leedahay yacni culimmada qaarkoodna ayba yidhahdeen wax xugum saasoo laga faa'iidaysanay ma jiro laakiin axkaam waa ku jirtaa oo aadaab baa ku jirta oo wax fo fiqi laga faa'iidaysanaya waa jiraa laakiin qasadka nebigu wuxuu ahaa inuu reerkiisa maaweeliyo u sheekeeyo salawaatu rabbi wasalaamu calayh kama gaadhi karo marka kow iyo tobanka naagoodba waxay mid walba ninkeeda ka sheegtay kama gaadhi karo laakiin tusaalayaal yar yara aan idinka siiyo maalan tii ugu horraysay baa bilowdo waxay tidhi zawjii laxmu jamalin غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى البيت anaa idiin hormaraya horta ninkaygaan idinka warrami t ninkaygu neef geel ah oo weyd ah caata ah hilibkiisoo kale weeyaan bay tiri oo haddana buur korkeeda la saaray buur fuulitaankeedu adag yahay korkeeda la saaray bay tiri buurtii lama fuuli karo meeshiina waxa yaalla waa geel hilibkii oo weyd ah oo haddii la soo qaato xataa aan waxba laga faa'iidayn ninkaygu waa saasay tiri idinku maxaa ka fahanteen waxaan ka fahanay waxay leedahay ninkaygu faa'iide ma leh ninkaygu nin wax loogu xishaba ma leh dhib iyo kadeedna waa la joogaa wax manaafacaadon ugu xishana ma leh ba tiri tii koowaad halkaasay martay ta labaad waxay tidhi ninkayga anugu warkiisa ka warrami maa tiri warkiisa baahin maayo haddaan warkiisa idiin bilaabo waxaan ka baqi inaan waxba ka tegi waayoba waxba inaan u hambayn waayo oo tuurtiisa iyo buradiisa iyo wixii u qarsoonba inaan ku fakado oon waxba hambayn waayaan ka baqi bata warkiisa kaa halkaa igaga xidh bayta iyadu waa ka gaabsatay waa naagtii labaad naagtii saddexaad waxay tidhi ninkaygu waxay tidhi horta waa nin dheer oo dherer nacasnimu baxay bay tidhi waa nin iska baxay iska dheeraaday bay tidhi kow waxay tidhi in antiq utallaq haddaan hadloon nuu idhaahdo wuu ifuri wa in askut ucallaq haddaan aamusoon shib dhahanoon iska aamusona wax laygu falaya ma jiro wax inaagaysanaya ma jiro balbalaayadan aduu arag ninkii haddaad hadlana waad furan tahay baa ka soo horraysa haddaan shib idhaahdana waxba kuma haysta soo ma jeed tanna sidanay uga dacwoonaysa haweenaydii afraad baa habasho waxay tidhi ninkaygu meesha tihaamo la yidhaahda habeenkeedoo kale aad mooddaa bay tidhi mana qabooba mana kulula dayib lagama baqo bay tidhi lagamana daalo waa nin dabacad wanaagsan waa ninaan kululayn waa ninaan qaboobayn waa nin dabacaddiisu ay tahy tii kale hadasho waxay tidhi ninkaygu idaa dakhala fahida ninkaygu markuu guriga soo galo haramacad oo kale waay haramacad maxaad idinku taqaanaan dabeecaddiisa haramacad dabeecad buu leeyahy dabeecadduu leeyahy waxa weeye ee lagu yaqaano alghafla nacas nacasnimaa lagu sheegaa xoogaa waa iska moog yahayoo yacni waxa weeye yacni sibuu macnaha waxa weye waa qabowya waxaa kaloo lagu sheegaa qilatu shari wa kahratu الnowm waa shar yar yahay waana hurdo badan yahay ninkaygu hadduu guriga soo galo waa haramacad oo kaleetoo sariirtuu ku dhacaa kadibna meeshaaba kama kacaba wa idaa kharaja asida bay tiri hadduu guriga ka baxana waa libaaxoobaa bay tiri a guriga markuu ka baxo dadka dhexdooda libaax oo kaluu noqonayaa bay tiri ayib se waxaasay ka sheekayso oo waxay tidhi laa walaa yas'alu camaa cahid guriga markuu yimaadana nin qorqoda ama ah waxyaabuhu igaga tegey waxba igama weydiiyo lacagtiisii iyo xooluhu ka tegaya biilkii iyo naa maanta imisaad yaanyo soo siisay imisaad beriis ku soo gaday imisaad hilib soo siisay maxaa baaqiyoo soo hadhay nin waxaa i warsada ma aha bay tiri waa nin deeqsiya waa nin aan waxaas danaynin ba tiri adiga dumar sheekadooda ma dhammayn karnee laakiin aan u nimaadno ta ugu dambaysa aan u nimaadno taata ku xigtaay oo macnaha waxa weeyaan haweenayda lixaada waxay leedahay zawji in akala lafa wa in shariba ishtafa wa in idajaca iltafa ninkaygu waxay tidhi hadduu wax cunayo cuntada wuu badsadaayoo hal mar buu duuduubaa hadduu wax cabbayana wuu fuuqsadaayoo waxba ma hambeeyo hadduu seexdana waa isduuduubaa gacantana marada maba geliyaba bal waxa meesha ku qarsoonayo murugta jirta si uu u ogaado maxay taa ula jeeddaa hawshii sariirta ma qabto wey shaqadii sariirta ma qabto dumar saa u sheekaysanayo balu fiirsada ilahi hordi ku sheekadaas cajiibka badan nebigu wuxuu uga sheekaynayaa xaaskiisa caaisha uga sheekaynaya waa caways waa la sheekaysanayaa adiga waxaa laga yaabaa inaad tiraa war nebigu waxan muxuu ka sheeg sheegahaya laakiin waxa weeye qiimo weyn bay ku fadhidaa markay guri iyo reer iyo sheekadii iyo qoys ay tahay macno weyn bay ku fadhida akhiiran marka aan kusoo gebagabeeyo haweenaydii ugu dambaysay ee kow iyo tobnaad kuwa kale warkooda waa inugu dheeraanayaa haweenayda kow iyo tobnaad ayaa marka waxay ahayd qisadeedu waxay tidhi umu zarci baa la yidhahdaa waa haweenayda xadiiska loogu magac bixiyo waxay tidhi ninkayga abuzarci baa la dhahaa haye abuzarci idinku maxaad ka ogtihiin bay tihi maxaad ka taqaanaan abuzarci abuzarci aan idin sheegay tihi dhagahayga wuxuu ka laalaadiyey dahab buu ka buuxiyey bay tihi iyo wax laysku qurxiyo haye cududaydi iyo jidhkaygana hilib buu ka buuxiyey uu i cayiliyey bay tihi siduu ii baananayo wax ii siinayey baan aniguo dhan cayilay bay tihi wa bajaxanii fatabajaxtu intuu iga farxiyey baan farax iyo isla weynan iyo karaamo ayaan dareemay bay tihi ayib reer xayn adhiya leh dad adhi tabcada yaan ka dhashay iyagii intuu iga soo dhex qaaday buu dad fardooley iyo geelley ah yuu i dhex keena bay tiri ilaan soomaaliduba siday geela ugu faani jirtay iyo fardaha bay carabtu geel iyo fardaha ugu faani jireen adhigana waa la yasi jiray iyo dadkiisa marka waxay leedahay adhiley baan ahaan jirnay geelley iyo fardooley buu dhex keenay bay tiri ayib beerna waa i geeyey bay tihi dhul beer dad beereley ahaayeen way soo wadda way soo wadday waxay ka sheekaysay ninkeeda hooyadii waxay ka sheekaysay gabadhiisa waxay ka sheekeetay gabadha jaariyaddae u adeegta intaa markay ka sheekaysay oo intaba ammaan ka buuxisay bay waxay tidhi ninkayga abuzarci saan isugu fiicnaynoo xaalku saa u ahaa buu maalintii dambe iga soo baxay bay tii maalintii dambe iga soo baxay xilli inta barwaaqo lagu jiro caanaha la lulayo caanaha la lulayo subaggii laga saarahay oo xoolihii dhaleen oo nu aad u ladannahay unbuu maalin iga soo baxay bay tihi markuu soo baxayna wuxuu la kulmay bay tidhi haweenay laba ilmood wadata labada ilmoodood moodaysa laba haramacad say u koreen iyo quruxda ka muuqata labadaa haramacadoo haweenayda hoosteeda ku haysta oo kelideeda hoosteeda ku haysta waxaad mooddo laba xabbo oo rumaan ah waxay ula jeeddaa haweenay naasaheediibaa waxay ku tilmaamaysaa laba xabbo oo rumaan ah labadii wiilay wadatayna laba haramacad bay ku tilmaamaysaa haweenay laba wiil wadata oo nuujinaysa buu maalintii dambe ay kulmeen bay tiri haweenaydii buu guursaday bay tiri anigiina waa i furay ninkii abuzarci ahaa ee qiimaha badnaa ayadii markuu guursaday nin kalea iiga dambeeyo i guursaday bay tiri ninkaa laftiisu ma xumayne aad bay uga mahad sheegatay laakiin waxay tidhi wax kastoo lagu sheego waxyaalaha cajabta badan bay ka mid tahay gadaashiisa nin baan guursaday bay tiri ninkaasi nin xoolo badan buu ahaa laftiis nin faras isaaray buu ahaa nin wuxuu ahaa geesi ohoo ku dagaalama yacni waranka ku dagaalamuu ah nin geel fara badan iyo xoolo badan labuu ahaa wuxuu i siiyey bay tidhi nooc walboo xoolaha ka mida waxbuu iga siiyey ayib markaasaa wuxuu yidhi bay tidhi umu zarciyey xoolaha waxaa doonta ka cun reerkaagii iyo dadkaad ka dhalatayna waxaa doonta ka sii waxay tidhi kaa dambe wixiisaa aan ku sheegay oo dhan kulli markii laysu geeyo ninkaygii hore ee abuzarci weelashiisa weelkii ugu yaraa ma gaadhaysa buudi kulli geeliisi iyo xoolihiisi iyo hantidiisa isku wada dar abuzarci oo ninkaygii hore ah weelashiisa weelkii ugu yaraa ma gaadhi karoo ma buuxin karo bay tiri waa meesha la yidhaahdo alxubbu lilxabiibi alawal jacaylka wixii hore iska leh soo ma jeedin ninkii dambe waa ku degi weyday wixiisii oo dhan waxba u noqon waaye waxay ka samri la'dahay ninkii la dhihi jiray abuzarci ee ninkeedii hore ah nebigu qisadaa markuu u sheegay oo xadiidkaasi kow iyo tobanka naagood qisadooda nebigu uga sheekeeyey sheekadooda buu markaa caaisho wuxuu ku yidhi aniguna adiga waxaan kuu ahay abuzarci siduu u ahaa umuzarci laakiin ku furi maayo buu nebigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh u fiirsada khaladkuu abuzarci galay muxuu ahaa khaladkuu galay wuxuu ahaa xaas naagtii buu furay halkaasi iin baa ku jirta inta kaleoo dhan waa ku fiicnaa oo way ka samri la'dahay nebigu marka wuxuu yidhi dhaqankii abuzarci uu umusarci kula dhaqmi jiray kii oo kalean aniguna kuu ahay sidaasoo kale laakiin furiinkii abuzarci umusarci ku sameeyey kugu samayn maayo ku furi maayo buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh warka murtidiisu marka waxa weeye sheekada aad arkaysaan iyo dumarkaa sheekaysanaya nimankooda ka sheekaynaya wax ka sheeg sheegahay rasuulku wuxuu caaisho ugu sheegayaa calashaani waxa weeye isti'naasan yacni waxa weeye guriga sheekadiisa yacni dumarka u sheekayntooda qancintooda raalligelintooda waa maaddo muhim ah oo guriga iyo jiritaankiisa iyo dhisnaantiisa muhim ku ah haddii se laakiin mar alla markaad guriga soo gashaba guriga bandow la saara bandow sida ragga qaarku xaalatu dhawaari baa guriga la cilaaminaya wax hadli kara wax dhaqdhaqaaqi kara wax socon kara carruur dumar kulli ma jirto waxaas ma jirto xaalatu dawaarigan iyo xaaladdan degdega ah iyo af yacni waxan oo dhan waa dhaqan qallafsan oo dhaqankii ge- nebiga garamarsan salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhaqankii nebiga xaasaskiisa iyo guryihiisa dhaqankaa qiimaha badan buu ahaa aynu qaadanno guryaheenna ku maamulno xaasaskeenna kula dhaqanno insha allah iyaduna iyaguna intaa in la mid ah iyo in ka fiican bay inagula dhaqmi doonaan ajirna waynu ka helaynaa aakharena wax weyn bay inoo noqon carruurtii baa inoogu barakoobi guryihii baa insha allahu tacaala inoo barakoobi kalsooni baa dadka dhexdooda maraysa laakiin qaabkan qallafsanaantan iyo kala taagnaantan iyo dhibkani wax inoo tari maayo aakhariya adduuntoona nebiga dhaqankiisii waa fara badan yahy qisaskana lagama bixi karo shamaa'ishii nebiga qoysaskiisa wax la dhammayn kara maaha laakiin wakhtigaan intaa ka badan inoo saamaxaynin intaa ayaynu muxaadaradii kusoo gabagabaynaynaa qaab dhaqankii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh guryihiisii هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله jaزak اllahu khayr sheekh maxamed waxaan raacinaynaa dhowr su-aalood oo kooban maadaama wakhtigu nagu yar yahay su-aasha hore waxay leedahay shiikhow xadiidka ah in nabiga sal اllau alay wasalam caaisha uu ku guursaday inuu caaisha ku guursaday sagaal sano xadiidkaasi ma sugan yahay hadduu sugan yahay buu yidhi ninka soo qoray qofka soo qoray xadiidka haddad baa waxay odhanayaan nabiga carruur buu guursaday odhanaya oo diidan xadiidka haddii uu jirana haddii kale xadiidka ma jira ma sugan yahay
xadiidku saxiixulbukhaari uu ku yaallaa inuu nebigu caaisho mehersaday oo uu guursaday ayada oo yar bal iskaba dhaafay sagaal jir buu kula aqalgalay nebigu sal alla alay wasalam marka uu la aqalgalayo baallahan yaryarkaee gabdhuhu ku ciyaaraan foodlaydu ku ciyaarto alaabtaa yaryarkaa bay gabdhaha foodlaydaa kula ciyaari jirta guriga dhexdiisa ayadoo foodlay ahaanoo la ciyaarta gabdhaha yaryarkaa ayay haddana nebiga xaas u ahayd oo xaasnimo iyo haweenay gurigeeda hawshay ka qabata ay ku fillayd ghariibna ma aha gabdhaha qaar waxaa jira sagaal jir ku qaangaadha qaangaadhka unbaa muhim ah waa xagga aqalgalka marka la yidhaahdo laakiin gabadha waa la guurin karaa ayadoona xataa qaangaadhin waa la guurin karaa laakiin markay qaangaadho ayadaa khiyaar leh guurkii inay raalli ku noqonayso in kaleeto taasi waa midda midda kale nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh carruur ayuu guursaday nin kale hadduu ula jeedo gabadh yar buu guursaday oo da'yar waa runtii hadduu ula jeedo nebiga inuu ku duro oo ku dhaleeceeyo sida ragga qaarkood ay ku kaceen oo dhaawaa dhoweyd yacni waxa weeye dawro xamar ka dhacday rag ka qayb galay oo cajaladahooda meelaha la keenay oo la baahiyey rag ku jeesjeesaya nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo odhanaya anigu gabadh sagaal jira isuma quudheen intuu xadiiskaa nebiga gabadh sagaal jir ah anigu lafahayga uma quudheen waa istihzaa waana jees-jees waana meel kaga dhac arrintaasina waxay keeni kartaa ruuxu inuu ridoobo oo diinta ka baxo haddii aan cudurdaar wuxuun wax loogu cudurdaara haddaan la helin waxay keeni kartaa inuu ruuxu ka baxo diinta ka baxo maxaa yeelay haddii ilaahay uu yidhi dadkii nebiga meeshuu joogo hadalkooda kor u qaaday laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti اnnabiy ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون haddii nebigu meeshuu joogo hadalka taagtaagtaan camalkiinnu inuu hoobtaan laga yaabaa oo uu tirtirmo riddo iyo gaalnimaana keeni karta inaad gaalowdaan baa khatar ugu jirtaan haddii hadalkii kor loo qaadaya halkaa la gaadhsiiyey nebi maxamed ninka dura oo guurkiisii dura oo wax ka sheega oo ku jeesjeesa maxaa lagu qiimayn karaa shaki ma laha waa xaalad halisa xaalad halisa wey ruuxa sidaa sameeyey waa inuu toobad keeno ilaahay u soo noqdo ilaahay subxaanaه wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu toobadda waafajiyo kana toobad aqbalo wabiاllahi towfiiq
su-aashana waxay leedahay waxaan filaya raggay ka timida waxoogaa waxay u qaateen in uun xagga dumarka aad u yar xaglisa su-aashan waxay leedahay gabadha aad qabto ee afxumo iyo gacanqaad isugu kaadar isugu kaadarta maxay arrinteedu noqon kartaa waxaan kaloo raacinayaa wuxuu leeyahay su-aasha labaad raacinaya waxa weeyaan wakhtiga hadda la jooga gabdhaha waxay yidhaahdaan waxaan aadaynaa aroos waxayna ka yimaadaan waxay u baxaan habeenkii sagaalka fiidnimo iyo wixii ka dambeeya waxayna yimaadaan waa berigii iyagoo odhanaya aroos baa ku maqnaa caawo dhan taana maxay ka qabtaa bay leeyihiin maarata diintu labadaba in insha
Allah muxaadaradan ka hadlaya waxa weeyaan qaabkii nebigu uu dhaqmi jiray guryihiisa iyo xaasaskiisa uula dhaqmi jiray raggana loo baahan yahay inay guryahooda iyo xaasaskooda ula dhaqmaan laakiin haweenayda qaabdhaqankeeda looga baahan yahay inay ninkeeda ula dhaqanto iyo aadaabta loo baahan yahay iyo xuquuqda lagu leeyahay ma ahayn mowduuca muxaadarada waxay leedahay wakhtigeeda malaha raggu waxay ka xanaaqeen baan u malaynaya markii in lagu celceliyey uun war dhaqanka hagaajiya baa waxay iska jeclaaseen in gabdhahana la yidhahdo war dhaqanka hagaajiya idinkana laakiin teedii iyo wakhtigeedii iyo darsigeeday leedahay horayna muxaadaraad waa lagu siiyey dumarka haweenayduna ninkeeda inay ka dambayso ka amar qaadato aynan habeennimo iyo yacni waxa way wareegan iyo waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa guryihiinna jooga oo ku sugnaada halkaasaad sharaf iyo qiimo ku leedihiin aroos baan aadayaa meel la tumanayaan tegaya meel la isqaawinaan tegaya asal ahaan xataa inaad tagto ma bannaana xataa hadduu ninkaagu kuu oggolaado inaad ka qayb gashaayo waa xaaraam haweenaydu ninkeeda inay u gacan qaadaayo waa xaaraam inay u gacan qaadaayo amarkeeda hadday amarkiisa qaadan weydo taladii qaadan weydo ayaaba meel adag shareecadu gaadhsiisay gacanqaadku marka meesha kuma jiro arrimahaasi marka waa arrimo lagaga hadli lahaa duruusta ku saabsan gabadha muslimadda mas-uuliyadda saaran iyo xaqa lagu leeyahay iyo aadaabta loo baahan yahay inay ninkeeda kula dhaqanto malaha wakhtigeeda iyo darsigeeda ay leedahay wabilahi towfiiq
su-aashani waxay leedahay sheekh waxaan ahay nin laba xaas leh xaas wuxuu ii joogaa halkan xaaska kalena waxa uu ii joogaa soomaaliya marka shaqadayduna waa halkan halkan ayaan ka shaqeeyaa markaan laba sano joogo ayaan xaaska soomaaliya mar u tagaa oan laba bilood maqnaadaa marka maxaa maad ka dhihi lahayd
waa raggan ka warramaya wey raggaas raggaas raggaan ka sheekeynaya meeshaydii baan joognaa annaga nairobi iyo africa iyo dumarka lagaga yimid ama meelahanba inta lagaga tago qaar waxaa jira canada intay kaga tageen maraykanka dumar iskaga qaba qaar waxaa jira mid intay yurub kaga soo carareen canada mid kale ku guursaday waa iska fara badan yihiin raggu waxay yidhahdaan soomaalidu umuliso iyo nin weyn midna say wax u ogyihiin wax uma sheegaan wadaadada inta badan su-aalaha la weydiiyo khaasatan arrimaha qoyska loo keeno xog badan bay og yihiin waxyaalaha aan ogsoonnahay ilaahay ceebteenna ha asturo subxaana wa tacaala runtii waxa weeye soomaalida iyo dhaqankeeda iyo qoysas iyo nidaamkii siduu noqday ilaahay baa loo sheegtaa subxaana wa tacala ilahay hana asturo walaalayaal marka dumarka meelaha kale fog deggan ee ninku uu wada qabo waxaa loo baahan yahay in cadaalad loo sameeyo asalku waxa weeyaan middan aad la joogto intaad siisay in leeg inaad siiso haddii kale waa inay iyadu kuu saamaxdoy raalli ku noqoto inaad sannadkiiba bil ama laba bilood u timaaddo hadday iyadu raalli ku tahay ku qanacsan tahay sidaa aad ku heshiiseen wasulxu khayrun wasulxu khayrun weye xaqeedii oo ka tanaasushay wey wayna ka tanaasuli karta waxayba ku dhihi kartaaba iska maqnow waxba kaama rabay dhihi karta sida maalan sawda xaaskii nebiga sal alla lay waslam markay weynaatay ooy duqowday ayaa waxay is tidhi nebigu amuu ku furaa markaasay rasuulka waxay ku tihi rasuul ilaahayow ha y furin xaasaskaaga aan ka mid ahaado waxay rabtaa inay xaasaskiisa aakharana ka mid noqoto leanna haweenayda aakharo ninkii adduunka ay isugu dembeeyeen ayaa aakhara ayay xaas u noqon doontaa sida xadiidka nebiga ku sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh waxay rabtaa marka inay xaasaska nebiga noqoto waxay tihi marka nebi alla hay furine habeenkii anugu aan lahaa xaasaskaaga midaad ugu jeceshahay caaisha aan kuugu wareejiyoon siiye ayada u tag anigana xadhiggaasi ha igu xidhnaado markaasaa waxaa soo degtay wain khiftum shiqaaqa baynihima maxay aayaddii ahayd aayaddii ahayd maya aayaddii fii suurati nisa ku jirta aayadda rabbi uu leeyahay subxaana wa tacaala haddii haweenka aad aad ka baqdaan haa haweeney hadday ninkeeda ka dareento nushuus ka dareento saasay nushuus ninkii inuu ka sii jeedo oo diiddan yahay oo hadday u aragto marka ay wax ka tanaasusho oo ay sidaa ku heshiiyaan falaa junaaxa calayhima barbile subxana wa tacala iyadana dembi ka soo gaadhi maayo isagana dembi ka soo gaadhi maayo marka hadday iyadu gabadhu ogosha raalli ku tahay inaad sanadkiiba bil laba bilood u timaaddo shan iyo toban beri la joogto saa hadday raalli ku tahay dhibaato ma leh ayadaa xaqeedii ka tanaagususay adigana laguma haysto laakiin gabadhu haddayna raalli ku ahayn xaqaasi waa xaq laazim ah inaad u sinto sidii aad u simi lahaydna waa hawlaad adiga ku taallood garanaysa wey wabilahi towfiiq
waan soo koobayaa su-aalaha insha allahu tacaala su-aashani waxay leedahay khudbasiradu ma wax bannaan ba
khudbasirada maxaa la yidhahdaa horta khudbasirada laba macnaa loo yaqaanaa labada macno midna waa saxsan yahay midna waa khaldan yahay macno waxaa loo yaqaanaa haweeney weligeedii iyo dadkii mas-uulka ka ahaa lagala dhuunto oo inta wadaad meel madowa ku jira meel mugdiya ku jira loo geeyo laba ninna meelaha laga qabto laydha markhaati noqda markaa kadibna xadhigga lagu dhajiyo khudba sireedkaan aqoon jirnay kaasuu ahaan jira inta badanna weligaa laga carari jiray iyo meherka iyo yaradkii iyo wixii la yska qaadi jiray ayaa laga carari jiray hadduu noocaa yahay khudba sireedkaasi ma bannaana mana asaxayo mana asaxayo le'anna nebigu wuxuu yidhi haweenaydii guursata weli la'aan weligeedii oon u idmin guursata guurkeeda waxba kama jiro waxba kama jiro waxba kama jiro buu saddex goor nebigu ku celiyay salawatu rabbi wasalaam caleyh baatil baatil baatil buu dumarkan marka lala cararayo la masaafurinayo la masaafaynayo kuwa iyagoo weligeedii joogo lala dhuumanayo meelaha inta lagu meheriyo yacni yacni huteellada iyo loojijka lala seexanayo waxaasoo dhan waa meher aan sax ahayn nebiguna wuxuu yidhi aclinu nnikaax guurka iclaamiya buu nebigu yuri sal ly slm guurka muujiya oo xataa durbaan ha la garaaco durbaan gabdhuhu ha buraanbureen aan buraanburka hufan waa buraanburka muusiga iyo niikintii ay ku jirta maaha maaha buraanburka hufan iyo inay durbaankooda garaacdaan iyo iclaan waxaa la iclaaminayaa guurka marka khudbasireedka noocaasoo kalea isagu ma bannaana mana guntamayo nikaaxna ma aha mid kalaa jira khudbasireed waxaa jira waayahan dambe soo batay oo macnihiisu uu yahay ninkii gabadhii weligeedii buu ka guursanaya markhaatiyana way leedahay weligeedii baana guurinaya laakiin guurkoodii waa qarsoon yahay waa laysla dhuumanaya inta badan raggiinna laga adag yahay baa sameeya soo maa maraykan iyo yurub iyo kanada iyo laablaabkaasaa wax lagu qaqabaayoo dumarkii baa ilaan waxa weye wixii aan raalli ka ahayn marka waxa weeye ka noocaasoo kale ah ee laakiin shuruudiisii iyo arkaantiisii dhammaystay laakiin dhuudhuumasho uun lagula jiraay si ahaantiisaa laga fiican yahay laakiin yacni meher ahaan waa dhacayaa waa guntamayaa arkaantiisii waa sax shuruudiisu waa sax kaasi waxba kama khaldana laakiin dhuudhuumadkan xalaal maalinimaa la qashaa baa la yidhi laakiin dhuudhuumadkan kolley wax kama madhna waxbaa ku jira waxbaa kuma jira laakiin muhiim ahaan caqdigii waa asaxay waana sax kaasi marka waxa weye haddii khudba sireedka saa loola jeedo caqdigaasi waa sax macnaha hore haddii loola jeedo caqdigaasi sax ma aha wabilahi towfiiq